habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington
dhegaystayaal waa fiidnimo axada bisha agoosto waa koob iyo toban sanadka laba kun sagaaliyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf iyo caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan sida looga ciiday magaalooyinka hargeysa iyo jabuuti
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan ha yeeshee ninaan ii turayn uma taxniigoodo culimmada tebbiga weyn leh oo tahajudkaama ahi ha yeeshee salaad kulan tukado toobad ma ilaawo gobonnimo haddii loo tartamo tiigsa ma idhaahdo ha yeeshee haddii la abtirsado igu takoor maaha
waxaa kaloon idiin haynaa dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo ku saabsan dabaaldegga ciidda iyo warar kale marka horese warkii dunida guddiga doorashada ee maamul goboleedka jubbaland ayaa ku celiyey inay ka go'an tahay inay qabtaan doorasho xor ah oo ku dhacda daahfurnaan kana dhacda gobolka dabayaaqada bishan guddigan ayaa sidaas ku sheegay qoraal ay u direen ergiga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo dhowaan qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ku muujiyey walaacuu ka qabo in doorashadu ay ku dhacdo si xor ah islamarkaana musharaxiintu ay ka wada qayb galaan doorashada guddiga waxay sheegeen inay la kulmayaan musharaxiinta doorashada ayna noqonayso mid loo dhan yahay kalena xubno sheegay inay ka tirsan yihiin golaha odayaasha jubbaland ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay soo farageliso xaalada jubbaland si looga baaqsado ayay yidhaahdeen qalalaasa siyaasadeed iyo deganaansho la-aan doorashada hogaanka jubbaland ayaa ka dhacaysa maamul goboleedkaasi dhammaadka bishan waxaana xiligan socoto soo xulista xildhibaanada maamul goboleedka oo hanaanka lagu soo xulayo uu khilaaf weyn ka taagan yahay
falastiiniyiinta iyo booliska israa'iil ayaa ku dagaalamay goob lagu cibaadaysto oo ku taalla qudus halkaas oo maalmaha barakaysan ee ciidaha muslimiinta iyo yuhuudda ay isku beegmayaan mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay jirto waxoogaa rabshado ah oo ku saabsan gelitaanka goobta oo dhacay subaxnimadii axaddan maanta halkaasoo muslimiintu ay horey ugu cibaadaysan jireen waxaa lasoo tabiyey inay jireen qaar uu dhaawac ka soo gaaray halkaasi dagaaladah ayaa qarxay kana qarxay agagaarka masjidka al aqsa oo ah meesha saddexaad ugu barakada badan diinta islaamka yuhuudda ayaa meeshaasi ugu yeeray inay tahay buurta macbadka oo ah meesha ugu barakada badan yuhuudda dad cibaadaysanaya oo muslimiin ah ayaa joogay masaajidka axaddan si ay u xusaan ciidda udxiyaha oo ah dabaaldeg markaasi allabarya
isbahaysiga uu hogaamiye sacuudiga ayaa sheegay inay maanta duqeeyeen bartilmaameedyo ay ku sugnaayeen xooga goonigoosodka ee shalay la wareegay magaalada cadan ee koonfurta dalka yemen isbahaysigu waxay sheegeen inay beegsadeen waxa ay ku sheegeen khatar si toos ah ugu soo wajahan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee uu hogaamiye madaxweyne cabdurabbi mansuur al haadi ma cadda weli aaga ay sida gaarka u duqeeyeen ciidamada isbahaysigaasi yeeshee dadka deegaanka magaalada cadan ayaa wakaalada wararka e f b u sheegay inay maqlayeen dhawaaqa madaafiic ku dhacayay xerooyin milatari oo ay qabsadeen xooga goonigoosodka ah ee magaalada xeebeedka cadan
booliska hong kong ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku riday dad mudaharaad dhigayay axaddan kuwaas oo isugu soo baxay laba goobood oo ka tirsan ismaamulkaasi dibadbaxyada dhacay toddobaadkan oo ay dhigayeen dadka dimuqraadiyadoonka ah ayaa ahaa toddobaadkii tobnaad oo si xiriir ah uu dhaco mudaharaadkani waxaanu rajaynaynaa in adduunka uu og yahay in hong kong aysan ahayn hong kong tii ay ahaan jirtay mid ka mid a dadka mudaharaadka dhigayey ayaa sidaasi u sheegay wakaalada wararka ee associated press saraakiisha shiinaha ayaa ka xanaaqsan in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain ay telefoonka kula hadashay hogaamiyaha hong kong afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa yidhi shiinaha waxa ay si adag uga dalbanaysaa dowladda ingiriiska in ay si dhaqsi leh u joojiso tallaabooyinka carqaladeeya arrimaha hong kong iyo sidoo kale faragelinta ay ku hayso arrimaha gudaha ee shiinaha
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale guud ahaan waxaa maanta munaasabadda ciidul adxa laga xusay deegaanada soomaalida idaacadda v o a waxay idiin soo gudbinaysaa warbixino ku saabsan meelaha laga ciiday warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo dirtay sagal mustafa xasan nuur
waxaa magaalada hargeysa laga tukaday salaada ciidda samxadda iyo damaashaadka caruur iyo ciroolaba ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan deegaanada soomaalida iyo caalamul islaam haddaba maanta waxaanu booqanay goobaha lagu damaashaado ee magaalada hargeysa halkani waa xarunta caruurta lagu ciyaarsiiyo ee kah maamulka xarunta ayaa nooga warbixiyey adeegyada goobta yaala waxaweye goobtan ay joognaa waxa weeye kah business center gaar ahaan qaybteedii baley garoonka waxa weeye qaybtan baley garoonku meesha nambarka ugu faraha badan leh qalabka ugu faraha badan leh somalilan yaallo marka loo eego geeskan afrikana leexooyin aan ku oolin ayaa kaa business center ku yaalla sida leexooyinkaa waaweyn aad arkaysaan yararku ay ku ciyaarayeen waxaa kaloo ku xigay sevendy sinimogii dadku ay daawanayeen filimka inay ku dhex jiraan ay moodayeen dhinacan markaynu soo soconno diyaaraddii baa dhinacan ku taalla oo yararka kolba dhinac ula kacaysa bamba kaariskii sidoo kale qalab cusub oo aan soo kordhinnay oo bamba kaarisa baa jira oo yararku iskooda ay u wadanayaan in sidii gawaadhida caadiga lewar iyo breegiyo isteerinkiiba leh gawaadhidii iyaguna boodboodayay baa yaalla sidoo kale waxaa yaalla magaransaya doontii leexadaaan kuu sheegayaan magaransayay eeriyadan geeska ku oolin ayaa iyaduna qaybtan ku jirta oo feeriswiilka sidoo kale waalidiinta caruurta ee goobtani keenay ayaanu iyagana la kulannay maanta waxaan ku faraxsanaya inay ii ciid tahay oon aad uga faraxsannahay talabaada waxaan ka yimiday waddanka jaarka jabuuti baan ka yimiday waddanka somalilan bayaan marti hooyay maal aniga ii gaara iyo nimada nin maxamed meel kastay joogaan ayaan soo salaamaya walaal waxaan leeyahay ciid mubaarig ciid mubaarig kulli caam waantum bikhayr waa barwaaqo waa sanad barwaaqo waa sanad naxariis badan waa sanad waxaan ku idhi ciid mubaarig oon aad iyo aad ugu bashushe barwaaqaysannay
waxaan dhammaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta ah khaasatan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer somalilan si gaara ayaan wada salaamaya madax iyo minjabo waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr wakhtiyada ciidda waxaa jira dhallinyaro hal abuur ganacsi ka sameeya goobaha caruurtu ay ku ciidayso dhallinyaradani waxay sawiro deg deg ah ay ka qaadaan caruurta iyo waalidiinta adeegyadaannu halkan ku soo kordhinay waxaa ka mid ah baahiyo badan oo ay dadku u qabeen inay sawira suuqa tagaan oo ay sawirro ku soo galaan saxmaddii suuqa iyo basraacii iyo kharashaadkii iyo wakhtigii faraha badnaayee ka lumeeyey waxaan u soo kordhinnay inaan ugu keenno goobihii ay ku ciyaarayeen iyo koobihii ay dadku ku gulmayeen si aanu isla hadda sawirka uga qaadno isla haddana aanu ugu daabacno sidoo kale waxaanu booqannay beerta libaaxyada hargeysa oo ah meel loo dalxiis tago si loo soo daawado libaaxyada jooga goobta maamulka beerta dalxiiska iyo libaaxyada ayaa nooga warbixiyey halkan saddex cishay iidda waxaa looga soo loo soo dabasho tagaa libaaxa waxaa kaloo lagu nastaa beerta libaaxa waa meel weyn oo kafeteria
sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa ciid wanaagsan kullu caam waantu bikhayr
mahadsanid sagal dhinac kalena waxaa si weyn looga ciiday dalka jabuuti sida uu halkaasi kaga soo waramayo wariyahayaga ramadaan muuse dalka jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday munaasibada ciid al adxa iyadoo dadweynuhu ay ku oogeen salaada ciidda goobaha bannaanka lagu talagalay allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walilahi
madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geelle ayaa siday ahayd caadadu kula tukaday dadweynaha goobta bannaanka ee loogu talagalay salaada ciidda ee ku taalla degmada raasdika ee waqooyiga magaalada jibuuti inkastoo wax munaasibado gaari aanay dhicin maanta haddana madaxweynaha jibuuti oo ku hadlay afka carabiga ayaa xalay hadal uu ka jeediyey idaacadaha lookalka iyo barta youtube-kana lasoo dhigay u rajeeyey ciid wanaagsan dhammaan dadweynaha reer jibuuti isagoo madaxweynuhu munaasabadan ciid al adxa dhinac kalena dhammaan ummadaha islaamka u rajeeyey nabad iyo horumar sidoo kale waxaan kula kulmay magaalada jibuuti dadweyne iyo mas-uuliyiin kala duwan waxayna ii sheegeen sidan asalaamu calaykum magacaygu waxa weeyaan xasan maxamed ibraahim xasan qurba joogta reer jibuuti baad ka mid tahay waqti ciida oo welibana ciid al adxa ayaad halkan jibuuti kusoo hagaagtay bal xasan ka waran qurba joogta reer jibuutina waa kay maasha allah ciiddu waa ciid wanaagsan aad iyo aad baan u ciidnay ummadda reer jibuuti waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan faamiligayga ummadda reer jibuuti asxaabta gebi inta ay taqaana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak magaalada bal ka waran maxay isbedelay wallaahi magaaladu aad iyo aad bay isku bedeshay development wanaagsan baa ka socda aad iyo aad ba maaragtay dhismo wanaagsan qurux waa wax lagu farxo wax aad iyo aad u wanaagsan baa wadanka ka socda xildhibaan xuseen maxamed cali waxaad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti xildhibaane bal naga warran waa maalin ciida ciidaladxa ka war
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadaan waa ku salaamaya ciid mubaarig baa ku leeyahay waxaa igu xigtaa walaal maanta nabad iyo caafimaad iyo reer jabuuti iyo shucuur weyn baa ku ciidnay maanta ciidii carifo marka horese waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo marwadiisa iyo ummadda islaamka meeshay doonaan aad joogaan jabuuti iyo dibadda aad joogaanay waxaan ku waxaa lalenahay ciid mubaarig sanadka sanadkiisa ilaahay caafimaad iyo barako iyo iyo khayr baan aan u rajeynaya islaamka oo dhan bal xildhibaanay ka waran safaray kala duwanna waad ka timid oo xagga dibadda waxaan ka soo qayb galay safar badan oo suud africa masar baan joogay waxaan ka soo qayb galay shirar badan oo afrikaan ah oo laga hadlayey xagga taariibka xagga dhibaatada qaaradan africa insha allah horumar badan oo aduu wax badan oo dood badan oo ka dhacday xildhibaanada africa way jiraan wax badanna way ka soo baxeen insha allah waxaan rajeynaynaa khayr baan u rajeynaynaa qaaradda africa taariif fara badanna wuu maraa xaggan jabuuti oo dhibteeda le may siyaasada dowladda ee magaalada xagga taariibka aad iyo aad bay horumar u samaysay waan ka qayb galinay baarlamaanka kale africa meel weyn bay kaga jirtaa siyaasada xagga dowladda xagga taariibka horumar badanna way ka samaysay dhalinyar badanna wax u qabatay wax badanna way hareen insha allah waan dadaalna insha allah axmed maxamuud baa la yidhahdaa walaal maasha allah ciiddu si fiican bay u dhacday walaal way wanaagsan tahay ciyaalkaygii oo etoobiya ku xagaa maqan oo dhowr bilood maqan baan salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak baan leeyahay hawadaan idinka soo salaamaya insha allah tacaala ciidan ciideeda ilaahayna gaarsiiyaan la walaal waxaa la yidhahdaa barkar xasan cali waxaan salaamayaa muslimku meel kasta joogaan ayaan salaamayaa gaar ahaan dadka reer jabuuti iyo xashi qum jooda ayaa aad aad aad u salaamayaa xalayto loroob baa noo titeexay dhulkuu qabow dhulkuu qabow yahay idriis cabdi baa la yidhahaa kawaran idris waa la ciidaya ciidaladxa ciidii neefka la qalay wallahi maasha allah ciidii si fiican buu dhacday wallahi si fiican buu ciidnay dhulkuna uu qabow yahay xal roob baan oo tixtixay wallahi inta magacayga muuqay garanaysa waan salaamaya rabadaan muuse ciid mubaarak v o a djibouti
mar kale meel kastoo aad joogtaanba ciid alaadxa mubaarak halkaad nagala socotaan waa idaacadda voice of america laanta afka soomaaliga haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay dabaaldega ciid al adxa waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda lu-adxa inay dhegaystayaasha v o a nagula dabaaldegaan barnaamijkan oo dhegaystayaal sidaa cashba tilmaantay aan ugu talagallay in dhegaystayaashu ay nagula farxaan islamarkaana ay goobtanyada ah ka salaamaan eheladoodii qaraabadoodii iyo weliba asxaabtoodii dabcan sida oo kalena farxadda ciidda ay nagula qaybsadaan cabdixakiin oo barnaamijkan weliba ka sakow in dhegaystayaasha ay ehladooda ku salaamayaan daafaha adduunka kala jooga waxaa weliba dheer inaan ugu talagalnay heesihii hore iyo kuwii dhexe oo barnaamijkani aanu ugu larnay aad iyo aad caashay waynu kula dabaaldegi doonaa iyaga laftarkooga heesahay dooran doonaan oo ay ka qayb qaadan doonaan qaarkood codkooga ayay inagula wadaagi doonaan heesahay jecel yihiin inay munaasabadan ciidal adxa ay bulshada la wadaagaan marka qofba waxbaa u daranaya marka ugu horraysiinteena barnaamijkii dadka salaamaha ciidooda gaadhin caasha hadda dad iigu horreeyaan ku idhaha ciid mubaarak aad baad mahadsantaha cabdixakiin waad igala hormartay ciid mubaarak cabdixakiin ciidan ciideeda ilaahay nabad iyo caafimaad kuwii kuwada ciida allah naga dhiga dhammaanteen Aamin, annaga dhammaanteen.
dhegaystayaashaba dhammaanteen aad baad mahadsantaa adna sidoo kale waa tahay cabdixakiin markaan teenna ka gudubno bal dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horreeya khadka ku jira aan gudubno hallow cabdisamed xasan saleebaan marka ugu horreysa ciid mubaarak ciid alcafiya caasha cuudi iyo cabdixakiin mar labaadkana ummadda islaamka meel kastoo ay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak caafimaadku ciida ilaahay ciida ciideeda iyo ciido badan oo kalena nabadqab iyo caafimaad haynagu gaadhsiiyo si gaara waxaan u salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga garanaysa eheladayda oo igu horeyso hooyaday reerkayga walaaladay cayladayda iyo dhammaan asxaabtayda oo ay kamid yihiin xaasha cuudi iyo cabdixakiin maxawshirwa waa hagaag cabdisamed en dabcan markaynu eegna ciid mubaarak baan adigana ku leenahay dabcan waxaad joogtaa haatan oo dalka sweden baad joogtaa in muddaana waxaad ku ciidi jirtay dee dabcan waddankii oo en aad eh, ciidda kula qaybsan jirtay bal ciidda iyo sida loo ciiday iyo ciiddu say tahay haddaad ka warranta wallaahi cabdixakiin oo dee marxalado fara badan baynu soo marno iidu marka kolleyba de adiga laftaada qurbaha joogtaa waad garan kartaa ciiddii waddankeena iyo waddan islaamka ciidda laga ciidayey ee waddan kale oo qurbaa ciidda laga ciidayeyna aada u kala duwan yihiin muddooyinkaan halkan ku ciidayey dee waa waan dareemayaa inaanan si fiican u ciidin
waan gartay wax badan baad tabaysaa oo waxa weeyaan eh, in aad waddankii ku heli jirtay oo dee dabcan dabaaldeggii iyo wixii oo dhan baad tabaysaa maxaa ugu weyn kolley de horta shucuurtii lagu ciidayey iyo moralitygiiba haddii aanay jirin ciidda waad iska garanaysaa dee emotion gaara bay lahayd marka waddankii la joogo dee weynaynteeda iyo sida loo oogi jiro waad garan kartaa meel walba takbiirta ka baxaysa iyo raynraynta iyo qalbisamaanta iyo farxadda dadku isku salaamayaan markay isku soo baxaan iyo markay wada hadlayaanba waad dareemi kartaa de wixii oo dhan ba ka maqan cabdixakiin oo caruurtii la farxayay baa iyadana sii silaag de caqal ciidkii la bixinayay baa sii silaag marka de howluhu ma yara cabdixakiin oo dee saa tilmaantay qur baa lagu wada iidayaa en dabcan waxa ugu weynaynu ciisan karnaa waa dhinaca suugaanta innaba xagga suugaanta haddaynu eegno heesaad niyadda ku hayso midaad bulshada la wadaagayso dhinaca ciidda midaad adugu xaggaaga ka doorbidayso maxay tahay de waa maalin farxadeed waa iid waa dareemi karaysaa marka kolley waxaan u doori lahaa un ummadda islaamka iyo dee dadka soomaaliyeed ba hees aan isleeyahay kolley waa hees jacayl ah dadkana way ka wada farxin doontaa waana heestaan aaminsanahay haddii jacayl laga hadlayo inay heesa jacaylka koobka jacaylka qaaday marka heestaas baanu doori doonaa dadka saare axmed iyo baa wada qaada maxamed axmed dhabarlow allah u naxariistay waxaa sameeya waan ka dhowaan geeriyooday maxamed ciise sangub casha waad garanaysaa Ma heestaasaan is- filaya ma isku dayaa isku day cashay ha sidaa ubaxa waa beriga ama udugga saxan saxada ku arko markaan ku arko adiga jacaylkuy
ma taas maahay waxaan doorayaa heestii hadduu beer ku qaybsamo Ah.
bar baan adiga ku siin lahaa wadnahayga bidixdana waan kuu bedeli lahaa kaagana waa la Ah, bixiyaa waa- waa hees aan laba qof oo dee meelba ku kala tegin yani noloshu intay ahayd ilaa aakhiro iyo ilaa adduunba aad iyo aad waaw aad hees wanaagsan baad soo qabatay inkastoo taan soo qabtaas lahaa mar haddaad tiri labada fanaan may cashay cashay taa laftirkeedu kama dhacdo ku arko markaan ku arka adigaa jacaylku i abbaaraya agagaarka beerkiiyo wadnaha haye waxa heestaa weeye awraas baa la qaaday dhabarlo lama qaadan laakiin saare axmed ay aad baad u saxan tahay waa cabdiraxmaan aburaas waa runta Awraas. wayna heestaa tiri koobka jacaylka qaaday ayaanu adiga iyo aniga iyo caasha iyo dhammaan dhegeystayaashu aynu ku wada ciidi doonaa cabdisamed mar kaleanu kulena ciid wanaagsan ciid alcaafiya baan idin leeyahay ciid wanaagsan mar labaad cabdixakiin iyo caasha aad baad umahadsantiin ciid mubaarak ciid mubaarak
hadduu beer ku qaybsamo barbaan adig ku siin laa wadnahayga bidixdana waan ku bedeli laa kaagana ah waan la bixi laa hadduu beer ku qaybsamo barban adi ku siin la'a wadnahayga bidixdana waan ku bedeli la'a kaagana ah waan la bixi la'a kalama bakhayleel naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin laa iyo haddaad cabaysana bisinkan ku darina badankaaga fa ataxo bawd baan uga dhigila iyo haddaad cabaysana bisinkan ku darila badankaaga fa ataxo bawd baan uga dhigila ilaah waxaan baryaaya adduunyada badha adhiyo barkaad inaad ku waarto oo akhirana bisha ariyo jannada inaad ku barida jannada inaad ku barida
indhahayga balkiyo budubdaan ku dhegilaa sambabkayga bilan baan bartankiis ku gelin laa bacda dhagaha maqalkan xubka kugu barin laa waxaan beeri laa ubaa soo bixiyey caashaqu habeenkii bogaygan igu bari kudhanla kolkan soo baraarugo bisharaan ku siila bidhantada haragan bilkhayr ugu ducayla kolkan soo baraarugo bisharaan ku siila bidhantada haragan bilkhayr ugu ducayla waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaan dhammaantiinba idin leennahay ciid wacaano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haddaynu hore ugu sii soconno een, eh, bulshada amaba dhegaystayaasha kala duwan ee v o a la soo xidhiidhaya ee dabcan munaasabadda ciidda la qaybsanaya haatanna aanu baaqo eh, mid ka mida dhegaystayaasha oo isna dalka sweden kaga jira khadka telefoonka een, ugu horraynba een, eh, soo dhowow baan ku leeyahay magaca iyo magaalada aad joogto haddii aad noogu bilowdo bismillah magacaygu waa maxamed yuusuf jaare oo jooga wadanka sweden gaar ahaan magaalada yaable aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka hambalyada salaamaha iidda waa mahadsantihiin bahda v o a waa ta adigoo jaare ka faa'iidaysanaya munaasabadan ciidda iyo fursaddan ay v o e da ku siisay inaad eheladaada ku salaanto kollay qurbaad joogtaa inta badan dadkii ehelka ahaa dalkii baad uga timid yaad salaanta ciidda gaarsiin lahayd
awalan waxaan salaamayaa dhammaan eh, bulshada soomaaliyeed meel ay joogaanba si gaara waxaan salaamayaa waa run waalidiintii iyo walaalihii oo jooga halkii laga soo haajiray eh, somaliland eh, khaasatan hargeysa iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya dhammaan waxaan leeyahay walaalayaal waalidiin ciid mubaarig iyo dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba la odhan jiray intaasoo dhan ba waan salaamaya insha allah aad baad umahadsantaha annagana oo ku salaamaynaa waxaan filaya inay ku dhegaysanayaan oy kugu farxayaan markay ku maqlaan wiilkoodiiyo de qurbo jooga oo soo salaamaya waa si wanaagsan cashay cashay maxamed maxamed intaanu tegin een, maxamed dhinacii suugaanta haddaynu eegnay iyo heesihii een, dabcan munaasabadii ciiddaa la joogaa een, eh, maxaad iyada taasi bulshada la wadaagi lahayd waa maalin farxadeed la wada faraxsan yahay la dabaaldegayo xagga suugaanta maxaad la wadaagi lahayd bulshada ninkii nimcaan hilaac iyo waxaan eegayaa jacaylkii qabyoobayo halkaa iyo nimcaan insha allah Eshcalaa hees baad.
Ya- yaaba heli karaya Da ku qaad.
nasiib qadar baajiyow dhaqaac ka sii jacaylkii qabyoobayo nasiibka darbaajiyo qiimaad ku lahayd agtayda dee halkaa ka wada codkii nimcaan baabad leedahay heesta waad waad sii qaadi kartaa muusigan waa shuruuc uu kuu garaacay aad iyo aad iyo saan ugu wanaagsanahay darbuubadda iyo maxaan ku idhaahdaa alaabtoo dhan aad iyo aad aad iyo anaa aad ku raacinaya marka jacaylkaa qabyoobay iyo nasiibkaa qadarku baajiyey ayaanu bulshada la wadaagi doonaa waxaananu ku leenahay maxamed mar kale ciid wanaagsan adiga iyo dhammaan inta herka iyo intii taagdaba si gaara waxaan aada u salaamayaa bahda v o a oo dadaallo fara badan iyo xoojin badan oo luuqadda afka soomaaliga ah wada kolley tartamada warbaahinta soomaalidu ay ku jirto waxaan idin siinaya idinkana qeybta koowaad insha allah hore u socdaan idin leeyahay aad baad umahadsantahay jarob salaamina walaal jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliya qiimaad kulahayd agteeda xasuusigu qaaliya anaa diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswab ku dhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayaha kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareeni qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso mar kale dhegaystayaal ciid wanaagsan aynu hore ugu sii soconno barnaamijka ciidda haatanna aan u baaqo dhegaysto kale oo isaguna khadka telefoonka ku jira een ku soo dhowowaan baan ku leenahay marka hore een laantaa soomaaliga ee v o a waan dhowahay walaal aad umaadsanta walaal waxaan ku suganahay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadii kliib halkaasaan joogaayo ciidaba waanugunoo tago alxamdulilah jawiin waa jawi ciideed oo magaalo aad bay mashquul badan tahay saxmadda inaad ku dhex jirto waa la dareemaya oo la ciidaysanaya marka marka nairobi la joogo gaar ahaan xaafadda islii la joogo ciiddi waa la dareemayaa si fiican si fiican kuley waa muqdisho xabuur ma og waa meel mashquulkeeda badan yahay oo lama dareemayo inuu qofkii joogo meel qurbo iyo waxaan lama dareemayo luuqi laga baxba qof soomaali baa taagan aad waa weyn weliba de wax yaran baa ka harsanoo ciidi meel la maraa laleeyahay baa weli jaamka wuxuu ahaan jiray in la dhahaa traafig jaamaa jira hadda laakiin waxaa jira traafig dabaa jira oo way way isu dhinac kale isla bedeshay waan gartay haddaad haddaan si kale kugu dhigo een dabcan ee, waa maalin ciideed waa la wada faraxsan yahay waa la ciidayaa een bal haddaad dhegaystayaasha iyo weliba bulshada kale soomaalida ama aan nairobi arag ama aan nairobi haatan kula joogin haddaad u sawirto sida ciiddu tahay bulshadu see u farxaan see loo dabaaldego waxyaabaha la qabto ee looga ciido marka la ciidayo maxaad ka tilmaami kartaa waxaad moodaa inaana dareeminba xitaa inaan meel waddan kala joogno oo dadkii aad bay soomaalida xaafadan weliba lama dareemayo xitaa inuu qofka meel qurbo joogo iyo inuu waddan kala joogo iyo waxaa ma jiraan dadku waa soomaaliya waddankii waa wax laga dareemi kara ma jiraan waa tahay waa tahay ciid mubaarig waan ku leenahay marka dad aad salaamaysa ma jiraa munaasabadan yarbacaddi la jooga dad waxaan filahay inuu isaga laftigiisa uu fikirkiisa in la wadaagayo haddii suurtagalka waa hagaag soo dhowow marka hore magacaaga ku bilow magacayga waa jaamaca maxamed warsame oo jooga nairobi waa hagaag jaamaca waxaan ku leenahay ciid wanaagsan een kuna soo dhowow een laantaaf soomaaliga ee v o a een dabcan munaasabaddii ciidaan joognaa waa la ciidayaa waa la farxayaa maxaad ku ciidaysaa maanta bulshada se maxaad farxad la wadaagaysaa ciidda maasha allah maasha allah dhammaan waxaan salaamayaa hooyada faadma cabdullaahi dhalinyarada asxaabteeda inta magacayga taqaano iyo inta muuqaalkayga taqaano dhammaan waxaan salaamayaa v o a shaqaalaheeda dhammaantood baan salaamayaa waxaan kaloon insha allah u ducaynayaa dalkeena inuu ilaahay nabad nooga dhigo waan gartay een dabcan intaas salaantii baynu ku joojinaynaa waad salaantay ciddii aad salaami karaysay haddii aynu si kale aynu u dhigno ama aynu dhinac kale aynu eegno waa maalin farxadeed waa munaasabad ciida waa la wada ciidayaa dee waxaa laga yaabaa inaan aynu kuba soo garaadsanayba ama in badan aynu soo maqlaynay iyadoo laleeyahay maxaan ku idhaahdaa maanta waa ciid oo suugaan kala duwan oo ciidda u gaara la qaadayo maxaad ka xusuusataa suugaantii ciidda gaarka u ahayd ee munaasabadda ciidda loogu dabaaldegi jiray heesaha ciidda waxaa waayo allamaanta allamaanta waa ciid wanaagsan ciida ku ciida heesaas waan aad ka xasuustaan jeclahay allamaanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan iyo ciidda wanaagsan ilaahayna siiyey saasaan jeclahay zaaid.
isaga kuwaba le way ahaatay maanta si wanaagsan oo ciida adigoo lacagtii Iid mubaaragana guranaya oo jawaabkaaga ay buuxaan cashay waxaa qalciidkiyo waayar la sameeya howshaas ciid wanaagsan ciid mubaarak Aad baan- ugu badbaada viewayna si gaara salaan gooni ah aad baa umahadsantiin ciid wanaagsan baa naguna idin leenahay waa tahay cabdixakiin oo markana waxaanu u gudbaynaa dhinacaas iyo dalka masar gaar ahaan magaaladiisa qaahira waxaa ku jira dhegeyste nagala soo xiriira halkaasi hallow halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah walaal kusoo dhawoow barnaamijkan gaarka ah ee v o eda ugu talagashay dhegeystayaasha soomaalida ee daafaha caalamka ka dhegeysanaya inay heladooda qaraabadooda iyo saaxiibadood iyo Waa- asxaabtooda dhan ku salaamaan waa mahadsan tihiin dhammaan shaqaalaha v o a jooriyaasha agaasimayaalka dhammaan ciid wanaagsan aa idin leeyahay xaaji xood iyo xakiin aadan idin salaamaya ciid wanaagsan aa idin leeyahay magaceyga waa axmed xuseen cali qaahiraj degan marka waxaan salaamaya ummadda muslimka meel walba ay kala joogto adduunka khaasatan soomaalida ayaan salaamayaa dhammaan ka oo waxaan leeyahay farxad iyo ciida ku ciida rayn rayn iyo nabad iyo insha allah sanadkaa sanadkiisa oo aan ku duceysanayno mar kastaba inuu ilaahay wadankeena nooga dhigo wadan kheyr qaba waan gartay En, de waa labadiiba waad ku ciiday adugu wadankiina waad ku soo ciiday dabcan waa haatanna waxaad ku ciidaysaa wadanka masar gaar ahaan magaalada alqaahira amaba qaahira En, eh, markaynu eegno soomaalidu waxbay caado u leeyihiin oo marka la ciidayo maalinta munaasabadda ciidda dee marka hambalyada iyo salaanta iyo farxadda laga yimaado waxay sameeyaan eh, cuntooyin baa la wada cunaa guryaha la isugu yimaadaa waa la isbooqdaa si kale kuma geratide waxa weeye hilib baa laga dhargaa maalinta En, aad iyo aad taas maxaa maxaa caado u ah amaba dhaqan u ah wadanka aad joogtee masar maxaa lagu xusaa ee ay isku sooriyayaan ama ay isu marti qaadaan ha wadamada horta waa labada wadan wadanka masar waa wadan muslim ah Eh, dhanka dhaqanka islaamka waan ka wada simannahay ciidan oo kale waa ciidul adxa ciida maamacaanka ma ahan waa ciida hilibka iyo la qalanayo ii sheegeen ariga geela lo-da idaha weliba idaha aada ugu badan yihiin wadankan aan waqti dheeraana deganahay waqtigaan oo kale aan magaalada qaahirana ka deganahay waqtigaan oo kale magaalada qaahiro waxay noqotaa cidlo oo dadku waxay wada aadaan goboladii iyo tuulooyinkii ay ka wada imaadeen masaarida halkaas ayaa lagu wada kulmaa xoolo lagu qashaa oo dadkii ku wada kulmaan oo sanadkii ka wada maqnaa magaalada iyo tuulooyinka ka wada maqnaa oo jiray gobolada kale masar inteeda kale wada joogay inta badan aroosyaa dhaca oo dadku way ballansadaan dadaa laisku caslumaa Een, qaarkood dibadaha ay ka imaadaan wadamada carabta ay ka shaqaysanayeen ay ka imaadaan marka inta badan anigu yani wa- soomaalida halkan degan marka waxayba dareemaa cidla cidlaa la dareemaa wadankii dhanaad shaaqa ku waa noqonaya gartay in ciddii ka shaqaynaysay taxiga een, microbasyada een, landriyada meelaha qudaarta lagu gado dhammaan iyo dukaamado dhan waa la xiraa oo inta badan hal hal Waaya.
reer qaahiro u dhasho maayo maad qolo un raacdaana la soo ciidaan ood kula qabsataan aad iyo aad anigu waaba iska masrigaan ahay laakiin waa sanooyin koraan raaci jiray wadanka hadda Waaya.
Soomaaliya.
waayo haddii haddaydaan raacinba iminka haddaynu eegno ta kale tusaale ahaan waad joogteenba dee tuulo iyo magaalooyin aad u baxdeen ma jiro ama meel aad tagteen magaaladii baad ku hadheen oo qaahira aad joogteen maxaad samaysaan idinku intiina soomaalida ah marka haddaydaan tu- tuulooyin aad u baxdaan aanay jirin aad iyo aad soomaalida meeshan waa inta badan waxa weeyaan dhaqamada oo wadankan oo kalea laska wada qaatay Ah, waxaa dadka horta isku meelaa lagu soo wada tukadaa meel oo ii sheega barxad weyn oo dadka dhan isugu wada yimaadaan oo aada u ballaaran Waa la isugu yimaada salaada lagu wada tukadaa sawiraha lagu wada galaa dadka isku marxabeeya kadibna dadka intii wax qalanaysa da- yacni qofkii casumi karta casintaa kadibna jiif unbaa meesha laga sii raacay ciidan soo salaamayo habaryaraan salaamayo iyo qaraabaan utagaa iyo saaxiibaan utagaa guryaha ma jirto marka waxa weeyaan wadamada carabta waxa wadanka masar waxa weeyaan nin walba markii salaada lasoo tukado qoraxduna isku kulushahay nin walba gurigiisa ku laabana habeenkii unbaa dib laisugu soo laabtaa soomaalida meelaha publicada isugu imaadaan ku sheekaystaan waa tahay axmed mar kalean ku leenahay ciid mubaarag ciid mubaarak aad iyo aad aad iyo aad waad mahadsantihiin marka halkaan ehelkii iyo qaraabadii iyo familkii iyo asxaabtii iyo dadkii oo dhan anigoona dee haddaan dadka wada magacaabo inta badan inaan dadka tago eed iyo imaataan diidaya waxaan ko yacni salaamayaa horta hooyaday qaali oo muqdisho joogta mumine xaaji cabdulle ciise iyo dhammaan habaryayaalkay iyo abtiyaasha reer xaaji xaaji cabdulle ciise iyo walaalahay iyo waxaa kaloo salaamaya aabahay qaali oo sacuudi arabia jooga xuseen cali cabdi iyo dhammaan reer cali cabdi waxaan kaloo halkan ka salaamayaa adeeraday iyo eedooyinkayga wada jooga kismaayo een, reer xaaji maxamed yare dhammaan waan wada salaamayaa waxaan kaloo salaamaya asxaabtayda oo adduunyada meel walba kala joogta reer qaahiro dhammaan waan wada salaamayaa anoo magacyadooda halkan hal hal aan u sheegin oo isku wada qabtay reer qaahiro o dhan adi iyo caasho cuudna waa idin salaamaya fursada qaaliga ay siiseen annaguna ciid wanaagsan baan ku leenahay ciid mubaarag walaal axmed wanaagsan ciid mubaarak caasho cuud aad baa mahadsan tahay aadaha mudan hallow cabdixakiin markana dhegeystayaasha meelo kala duwan bay teleefanadu kasoo dirayaan oo inagala soo xiriirayaan ciidda soomaali meel walbay daadsantaha caalamka waxaa la hadii dayaxa la tagana soomaali baa loogu tegi lahaa aduu si kale kuma garatid ee si heer caalamiya u ciidaya si heer caalamiya u ciidaya marada meel kasta soomaalida laga ciidayo waa tahay dhegeystaha qadka ku jiraan soo dhaweyna hallo walaal الو السلام عليكم آه، وإذن سلام عاشي عبد الحكيم عيد وناكسن آه، كل عام وأنتم بخير ملك استوى جوغان وحنا هلكان كسلام يا دمان أمد الصومالية ملك استوى جوغان وحنا رجينا إن ونمتكو عيدان آه، وحنا سيدو كلا سلام يا سيقال هرير أفقوية ملك استوى جوغان وحنا ليها عيد وناكسن إهل كيغا أصحابتي إذا كل رير دوحة يا دمان وحنا ليها عيد وناكسن عيد إذا عيد إذا حكتنا نوضة له نوقارسي وضن كان له نوضة إن شاء الله aamiin aamiin Een, salaanta aad baad usoo koobtay laakiin mar haddii la ciidayo waa la damaashaadaya marka bal farxadda ciidda ka sokow dadkaas aad salaantay ee reer afgooy ay ku jiraan oon aadna kaaga mahadcelinayo maxaad kula damaashaadi lahayd oo kale dhinaca sugaanta markay noqoto heesihii ciidda iyo heesihii kale jacaylka ahaa ee maalmaha ciidda dadka loo saari jiray aad iyo aad wallahi eh, kullen abwaan ma ihi heesahan iskuma fiicni kuley waxaan u rajeynaa inay si nabada ku ciidaan damaashaad ku ciida ciida ciida insha allah saasaan leeyahay waxa ugu weyn aad afgooya ku tabaysa ama aad tabaysa inta aad ka soo maqantay ciidda aad heli jirtay maxaa maxaa ugu weyn inaad ehelkii la ciido inaad caruurtii aad farxadda dareensiiso farxadda la wadaagto asxaabtii iyo kulli waxaas ehelkii ba- inta badan ehelkan tawayay dadkii badnaa ee magaaladii aan kusoo barbaaray aan ku dhashay ee aan la ciidi jiray dabcan waxaasaan tawayaa oo waxaad leedahay een, waddankaaga waa waalidkaa baa layidhi afgooy waa waalidkay baad leedahay aad iyo aad aad iyo aad caasho aad kolley iyo aad kolley caasha iga aqoon badan anu afkooya markaan maqlo beerihii weli ma arag laakiin beerihii iyo khudaar iyo jannun baa ii muuqata moogta waa kolley waa kolley janno kolley taasna waa tabaysaa mar haddaad joogto xaggan een, eh, inkastoo dee waddan horumaro dee muslimna aad joogto si fiican looga ciidayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad afgoyna waa la tawayaa sidoo kale ciid wanaagsan baa ku leenay ciid mubaarak walaal mar ciid kale.
wanaagsan waa mahadsantihiin caasha aad iyo aad xasan
shucayb cabdulaahi oo jooga turkiga shucayb kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee v o eda iyo dhegeystayaasha ay ku wada ciidayaan Dee, dhammaan waa soo ku dhowahay v o a halkan waxaan jeclahay inaan ka salaamo muslimiinta meel walbay joogaan ugu horreyn aan dhaha ciid mubaarak kullu caam wa antum bakhayr turkigaad joogtaa ciid mubaarak baa tidhi ciid mubaarak de dabcan waa iska soomaaliyoodeed inkastoo soomaaliga ciid wanaagsan la yidhaahdo inkastoo haddana ay kelmad carabiya tahay turki baad joogtaa af turki maxaa lagu yidhahdaa ciid wanaagsan qaabab kala duwan bay u dhahaan Een, marka kutlo olson maxaa tidhi kutulusun kutlo olson aa ciid mubaarak waa la dhahaa iyadana laakiin waxay dhahaan ciid mubaarak kutlo olson kutlo olson waa ciid mubaarak oo afkoodii lagu sii laray aha marka mar haddii ciiddii lagu jiro oo dee maalintii ciidda la marayo waa ka dhargeysaan kelmadda oo aad baa la isugu salaamayaa maalinta aada u weyn haa qaabab badan bay ku salaamaan Een, marka xadaarad ahaana way ka duwan soomaalida kastoo dee dalkii la tabayo waxyaabo badan aysan ka jirin oo sida hilib qalashadii oo kale dabcan dhankaas marka la fiiriyo waxaa jiro tabid weyn baa jirta waa aad baa u tabaynaa waan gartay haddaan hilibkii qalin maxay sameeyaan marka ama aad ku ciidaan oo ku dabaaldegtaan wallaahi tixgelin weyn sida soomaalida oo kale uma siiyaan hilibka Een, way ka duwan yihiin oo marka waxay sameeyeen qaabab oo ah eh, in lo-da oo kale tahay laakiin qoys dhowr dhowr tiro qoys ah camal ah ayay isticmaalaan sidii annaga oo kale wan amaan qalin jirnay ama ari oo kale qaabkaasna isticmaalaan oo qoys walba qalin jiray Een, neef lo oo kale ay keensadaan oy qashaan si guud marka la fiiriyo xoolaha aad bay uga qaali yihiin turkiga marka aad loo eh, marka loo fiiriyo dalkeena iyo soomaaliya marka neefka waa waa waa waa la guulayaa xaafado amaba koox baa wada qalanaysa oo marka dambe wada adeegsanaysa ama wada isticmaalaysa oo cunaysa haa dabcan haa way naga duwan sideen oo kale maahan oo dhifa dhifa qoys qoyskiiba ay u isticmaali jireen neef u qalin jireen iyagu way ka duwan yihiin oo waxay samaynayaan wadartaas guud ay u qalanayaan neefkaas loode saasayna u isticmaalayaan oo xitaa weliba mararka qaarkood ma isticmaalayaan hilib fresh oo markaas la qalay maalmo inuu sii yaalaa laga yaabo lasii qalo ay ku leeyihiin hilibka kulal markiiba lama cuni karo waxaa weeye ma aqaana qaaskooda way ka duwan yihiin soomaalidis markiiba qalin jirta aroortii hore oo la kala suuri jiro ma aha
markiiba la kala toori jiro uu yidhi marka marka een, ah, adigu muddo intee leeg baad ku ciidaysaa dalka turkiga waa ciidaydii ugu horreysay aan ku ciidayo ciidaydii ugu horreysay ciidii hore soomaaliya aan ku ciiday marka waxay noqonaysaa ciiddii ugu horreysay Een, waxay noqonaysaa ciidul adxaadii ugu horreysay laakiin aan ku ciiday ciidul fitrigii aad baad ugu cusub tahay dalka aada weyn aada weyn dhaqamada iyo waxyaabihii badan aad baan u kala duwana dalka waxaa weye la qabsi badan buu u baahan yahay weli mar haddii dalkii aad tabayso oo ciido badan aad ku soo ciiday oo tantii ugu horreysay turkiga aad ku ciidda bay tahay aha heesihii aad dhegaysan jirta waayadii ciidda maxaa kugu soo dhaca
wallaahi dabcan waa jirtaa waxyaaba badan oo kugu soo dhacayo oo- waa jirtaa inkastoon aad ugu fiicnayn barnaamij eh, eh, suugaanta haddana waxaa jirto eh, suugaan badan oo la dhegeysan jiray oo aad loo sandigi jiray aad aan exactly aan xasuusanin laakiin haddana waa waxaa weye maskaxdooda ka buuxisaa aad baad mahadsantaha shacib idbaar waanu ku leenaa mar kale dhammaantiin v o a waxaa idin leenahay bayramani bayraminiz kutlo olsum ciid mubaaraq oo lamida turkiga dhammaan shacabka soomaaliyeed ciidan ciideeda kale allaha nagu gaarsiiye bashbash iyo buraaqo soomaaliya oo sida ay maanta tahay dhaanto waxaana leeyahay muslimiinta xajka weliba kuwa joogo dalkii hooyaha loo soo duceeyo kuwa dibadda joogo kuwa dalkii joogo si gaara niyadda ha loogu haya maalmaha soonka iyo maalmo cibaadada lagu jiraa dalkii niyadda aada ha loogu haya ummadda soomaaliyeed soddon sano kabacdi murmo waxaa weyn waxaan leeyahay naga badnaaqso aad baad umahadsantaha shacib ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan v o edan hallo kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ee v o eda ay dhegeystayaasheeda ugu tala gashay daafaha caalamka jooga in munaasabadan ciidul idxiyaha ay kula ciido ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaantiin labadiina aad baan islaamaya ciid mubaarak magacaygu waa safwan nuur iskala hadlaya oslo norway dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha b o a v o a iyo dhammaan asxaabta iyo ehelka faamiliyada meel walbay joogaan dunida ta magacayga ma xitaa codkayga ma garanaysa waayo safaan soo dhowow baan ku leenahay en, eh, en, haddaad nooga waranto dee dabcan soomaalida xaggaa ku ciidaysaa tihiin en, eh, oslo dabcan dee soomaali badan baa joogta marka loo eego magaalooyinka daafaha marka laga yimaado ama tuulooyinka fogfog En, waana soomaalidu meelii ugu horreeyey ay tegeen ee yurub ka degeen n haddaynu nidhaahno tusaale ahaan oo kale see looga ciiday bal haddaad u sawrto mujtamaca kale ama bulshada kale soomaalida ama aan norway hore u arag ama oslo aan hore u arag ama aan kula joogin see loo ciiday ama ciiddu waa sidee Een, horta ciidda meel walba la joogo qurbaha iyo ciidda wadankii oo kale aad bay uga duwan tahay tan wadankii waxaa laga yaaba inay ka farxad badnayd ama faamiliya fara badan asxaabta laakiin tan qurbaha way ka duwan tahay oo waxa weeyaan laga yaaba marmarka qaar bulshada inay qofku ciidii waktigu saamix waayaan ciidinba isaga maalin caadi isaga tahayba oo laga yaaba inuu shaqo joogo ama uu fasax heli waayey ama xitaa hadduu ciido aanay mar walba eh, sidii yaraanteeni aan kusoo kornay ama wadankii oo kale aanay la mid ahay markaad wadan iska bulshada ugu badan ee aanay diimo kale kale aaminsan yihiin marka si fiican baa loo ciidaa garoomada banaanka lagu ciidaa laakiin mar walba waxaa ka farxad badan ciidii wadankii waan gartay En, eh, kolley saa tilmaantay ama haatan aad carabaabtay waktiyada kala duwan ama waktiga inta badan la samaynayo En, markaynu eegno en, eh, tusaale ahaan oo kale dee shaqayada qofka shaqaynaya mararka qaar ugu soo beegmaysa ama uu shaqadii ku jiro ama maalin working day ama maalin shaqa caadi ama weekdayga waxa la yidhaahdo hadda axad bay ku beegmaysaa hadda sidoo qorshuu yahay En, eh, waxaan filayaa doorkan in xil wanaagsan ay idinku soo beegmaysa iyadoo la fadhiyo maalintii la nasanaya ay tahay Een, marka dac laga eego wakti fiican bay kusoo beegmaysa marka dac kale laga eegin dadkeeda shaqeynaya waxa laga yaaba halka hadday maalin caadi kusoo beegmi lahayd aan la shaqeynaynin dadku inay fasax heli lahaayeen oo ay shaqada fasax ka qaadan lahaayeen laakiin hadda waxaa la dhahayay awalba fasax baad hayde iska ciid alla shaqo waxaagii laakiin maanan ka fiicnayn adoo maalmahaagi shaqaduna ayan- aanad fasax qaadane kuu baaqdeen En, dabcanna en, eh, maalintiina fasax ay kugu hagaagtood labadiiba isu heshay
may waa dadka badanaa maadaama qofku laga yaabo inuu shaqada badanaa ku daalo wuxuu iska jecel yahay inuu maalintiisna weekendigana ay gooni u hato maalin kaloo dheeraadana uu helo oo ciido
waa ta walaal aad baad umahadsantaha ciid mubaarak mar kale ciid mubaarakaad umahadsantihiin
hallo hello waan ku maqlayaa waa maxamuud maxamed ibrahim mr dero master derow kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee laanta afka soomaaliga v o a ee dhegeystayaasha adigoo kale ah ee meelaha fogfog ku ciidaya inay ehladooda ku salaamaan aan ugu talagalnay xaggee ku ciidaysa adiga waxaan ku ciidayaa aashaay gobolka nebraska united states markaan salaada ciidadkooda kadibna waxaan aadaya haddii alla idmo gabadhayda oo degan gobolka minnesota magaalada ma la yihahdo marshall Minnes- marshall minnesota marka waa laba gobolba ciiddaadu ay iskaga tallaabi doontaa oo ciidalaxaad aad ku qaadanaysa haddii alla idmaha laba gobol ayay isaga tilaabaysaa Een, meesha aan deganahay iyo meesha gabadhayda yarta ay degan tahay marka laba isteed weliba saddex mu iska dhe iwan dhex maraya marka waa saddex gobol aan isaga tilaabaya saan usoo ciido marka masaafa ahaan intay isku jiraan cashayaan kaabo waxbadaasin raalhaw Waa masaafa ahaan intaas intay isku jiraan haddaad bulshada u sawirtaa baad u qiyaasta Ah, masaafo ahaan saddex saacadood oo rubi dhimana loo soconayo waa laba boqol iyo siddeetan iyo lix mile marka waa saddex boqol iyo jajab kilomitr saddex boqol iyo jab kilomitr baan u soconayaa ha haddii alla idmo marka waana imisa sacdood waa dib laba saacadood iyo waxoogaa jidka aan marayo ay ku xiran tahay hadba iyo xawaaraha loogu talagalay aan ku soconayo marka haddii aan si fiican u xawaareeyo gaariga si fiican igu socdo jidkana uu inta loogu talagalay xoogaa aan ku darsado ama aan ka dhimo laba saacadood laba saacadood iyo baraan ku gaari karaa hadda xaqul iidka yuusan booliska kaa daadsanin deero
insha allah waan ku dadaalaya inaan laiga daadsano la joojin waa maadaama aan faraxsan nahay maalinla ciida ii tahay maba jecli in la istaajiyo laiga daadsado oo xusuus jidkaas iigu noqdo aad iyo aad aad iyo aad marka adigoo ka faa'idaysanayo munaasabadan ayaad si gaara u salaami lahayd marka laga soo taga gabadhaada yar oo haddii aan la idmo aad la ciidi doontaba
ugu horeyn idinkaan salaamaya caasho adiga iyo cabdixakiim shirwac iyo adiga iyo dhammaan bahda v o eda oo aan ayaan dhexa soo booqda waan salaamaya waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo salaamaya hooyaday macaan iyo aabahey oo iyaguna degmada iyagaloo gobolka boqol degan iyo waxaan kaloo salaamaya dhammaan ehelkayga inta maqalkayga muuqayga tagaan iyo asxaabtayda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan kaloo si gaara u salaamaya inantayda warda maxamuud maxamed ibraahim deerow adinkana waa idin salaamaya caasha adiga carruurtaada insha allah aad baad mahadsan tahay waa nabad iyo farxad ku ciid deer waa ku salaamayna marka la ciid mubaarig haye insha allah ciid mubaarak asalaamu calaykum intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkan gaarka ah ayaan ugu talagalnay munaasabadda ciidul adxa in dhegeystayaasha v o a aanu kula dabaaldegno barnaamijkana dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinayey caasha ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac inta aan mar kale haddii alla idmo idaacadaheenna soo socda iyo ciidda dambeba aan ku kulmayno haddii alla idmo waxaan idin leenahay sidaa iyo ciid wanaagsan
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan caashe cuudi iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi xiisaha leh inoo soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii kale ee isna xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja waakan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal warbaahinta af soomaaliga ku hadashaay ereyada iyaga oo aan sax ahayn ay baryahan hirgelinayso waxaa ka mid ah iyo weliba oo sida muuqata ka kooban laba eray oo aan sidooda qalad u ahayn asii noqonaya markii loo qaato sidii iyaga oo hal eray ah mar walbana isku sidkan aan tusaaleeyo waxaan maqlaa lana yaabaa xiriiryaha idaacadaha qaarkood oo odhanaya haddana waxaad laga guddoontaan hees hebla oo ay noogu luuqayn doonaan labada fannaan maryan mursal iyo weliba xasan aadan samatar waa qalad tusaale kale barnaamijyada iswaraysiga ku salaysan ee warbaahintu ay dadweynaha ka qayb geliso ayaa qof soo wacaya markaas baa haddiiba weriyuhu wuxuu qofkaa weydiistaa inuu u sheego magaciisa iyo kobta uugeyiga eebbe kaga sugan yahay wuxuu yidhaahdaa walaal magacaaga iyo weliba meesha aad joogto iyaduna tii hore unbay la mid tahayoo waa oraah aan hagaagsanayn waxaase iigu darayd oo aan indhaha la taagay markaan maqlay wartabiye ka warramaya madmadow soo dhex galay xiriirka shaqo ee wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya iyo rugta ganacsiga oo mindhaahatan dowladda ka madax bannaan markaas buu yidhi waxaa maanta meel hebla lagu qabtay sir lagu soo gebagabaynayo is-afgaranwaa baryahanba ka dhex jiray wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo dhinac ah iyo rugta ganacsiga oo dhinac ah markaas baan isiri allaha garansiiyee iyo weliba weriyaha waa u hal eray mana ahee waa laba aan haddaba isku dayo inaan iftiimiyo sababta ay weerahaasi u qaldan yihiin oo ereyga weliba intaan dib u dhigto aan soo hormariyo kan ay hadda ku lifaaqaan oo ah iyo kaasoo barashada naxwaha af soomaaliga sida lagu ogaaday ka mid ah erayo dhowra oo xiriiriyaal lagu magacaabo waxaa ka mid ah na sida jaamac baa garoorkii dhamay guuleedna dhaydi ama afxumo rag waa kugu dirtaa colaadna wax kaagama tarto waxaa kaloo ka mid ah oo shaqalkaas dheer sida muuse waa dheer yahay oo buuran yahay ama kac oo albaabka noo xir waxaa ka mida ee sida tani waa gabadhiisii ee meel uu jiro weydii ama ninku ha qoslee sheekada ugu soo celi waxaa kaloo ka mid ah se sida wiilku waa gamcay gabadhu se waa soo jeedaa ama asli fariintii way heshay kumase duxin waxaa kaloo ka mid ah ama sida naagatag ama joog baa ugu daran ama galabta oo kale sheekhu wuxuu galaa kitaabka manhaajka ama muqniga waxaa kaloo ka mid ah oraahda ha yeeshee oo isku xirta laba weerood oo kale xambaarsan laba macne oo iska soo horjeeda sida lacagtii waan u geeyey ha yeeshee inuu iga guddoomo wuu diiday ama lo-du waa xoolo fiican ha yeeshee abaaraha uma adkaysato gabyaal la odhan jiray aadan xasan kooshin oo aadan dinax lagu naanaysi jiray kana mid ahaa maansanyahanadii soomaalida ee qarnigii siddeed iyo tobnaad ayaa xiriiriyahan ha yeeshee dhowr jeer ku soo celceshaday mar uu tirinayay tixamurti biirana oo ilaa maanta dadka yaqaanay ay ku maahmaahaan waa tixduu ku odhan jiray warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan ha yeeshee nimaan ii turayn uma taxniigoodo culimmada tembiga weyn leh oo tahajudkaama ahi ha yeeshee salaad kulan tukado towbad ma ilaawo gobonnimo haddii loo tartamo tiigsa ma idhaahdo ha yeeshee haddii la abtirsado igu takoor maaha xiriiriyayaasha sidaas weeraha isugu xidha ayaa waxaa ka mid a ereyga iyo oo isaguna xiriiriya laba magac sida waxaan u dhiibay shaar iyo surweel ama laba magac u yaal sida aniga iyo adigaa ishudhan ama laba tiro sida laba kun iyo boqol sida haddaba ka muuqataa tusaalayaasha aan soo sheegay ereyga iyo uma baahna ku kale oo lagu laro si uu u guto af ahaan macnaha uu sido u imow kolka ereyga weliba oo sidaad aragta ka kooban laba alan oo kale ah weli iyo ba waxaana adeegsigiisa loo baahdaa marka aad taxdo dhowr waxyaalood oo israaci kara marka laga reebo midka ugu dambeeya haddii aan jilciyo weliba waa erey kale qoqoba wax la filaayey iyo wax aan la filayn oo dadka markaa loo sheegayaa ay la yaabaan haddii la isdaba dhigo sida imtixaankii saaka ayaa la soo dhejiyey waxaana ku guulaystay arda badan oo ay ka mid yihiin samatar ashkiro sharma arke iyo weliba cali oo fasalkiisa ugu damiinsanaa waxaa kaloo hagaagsan inaad tidhaahdo ma maqashay ina hebel in lasoo doonay lagana bixiyey lixdan halaad iyo weliba faraskii hebel ahaa ee reerka gabadha guursaday ay ku fara adeegi jireen dulucdu waxay tahay iyo waa erey gaarkiisa ah welibana waa mid kale ku waliba adeegsi gooni ah ayuu leeyahay inkastoo sidaan soo tusaaleeyey mar ay israaci karaan ay jirto sidaa awgeed waxaa xiriiriyaha barnaamijyada ku habboonayd inuu yidhaahdo haddana waxaad laga guddoontaan hees hebla oo ay noogu luuqayn doonaan labada fanaan maryan mursal iyo xasan aadan samatar maxaa yeelay in xasan aadan uu maryan mursal hees la qaadaa ma aha wax aan la filayn ma aha wax cidna lagaga yaabsan karo sidaas awgeed baan ereyga weliba halkan looga baahnayn weriyihii uu daawaduhu soo wacayna ma ahayn in codsigiisa uu ereyga weliba dhex geliyo oo wuu ka maarmi karee waxay ahayd inuu yidhaahdo walaal magacaaga iyo meesha aad joogto inkastoo aanan aqoon meesha uu joogo hadduu sheego waxa ay kordhinayso sidoo kalena waxaa hagaagsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha in la yidhaahdee aan magacyadeeda ereyga weliba lagu biirin markaasna la dhihin wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo ah wartabiyihii aan dhagaystay siduu u yidhi aanna la yaabay maalin kaleba yeelkeeda maanta oo la joogo af soomaaligu warbaahinta ku hadasha ayuu magan u yahay dhallinyaro iyo waayeelba weriyaha hay-adahaas ka howlgala ayaa lagu wada daydaa madax iyo manjaba cid waliba isaga ayay dhaajisaa dabadeedna iyada oo aan loo fiirsan ayaa ereygii uu ku tiraababa haddiiba lagula tiraabaa sax ha ahaadeen ama yaanay ahaane si deg dega ayay ereyadaasi afka kaga mid noqdaan sidaa daraaddeed ayaa weriyaha soomaaliyeed iyo hay-adda uu ka tirsan yahayba waxaa looga baahan yahay intay gartaan culayska xilka saaran inay iska hubiyaan tayada af soomaaliga ay wax ku baahinayaan iyada oo siday beri ahaan jirtay shaqaalaynta hore ee wartabiyaha loo fiirsanayo aqoontiisa afkuna ay ka mid noqoto shuruudaha ugu horeeya ee lagu qaadanayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaas ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen meel kastood naga maqlaysaanna waxaanu dhegeystayaal mar kale idin leenahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr haatanna mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay munaasabadda ciidda nala dhegeysta
allamaanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iidda wanaagsan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaaheena siiyey isagaa ku abaale ilaaheena siiyey isagaa ku abaale
way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida meel kastood naga maqlaysaan waxaanu idin leenahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa iyo ciidaha soo socdana kuwii nabad iyo caafimaad ku yiida dhammaan ummadda soomaaliyadan u rajaynayna in ilaahay uu ka yeelo intaan mar kale kulmayno aniga iyo haaruun iyo maxamed cabdi xasan sandheero dhinaca farsamada inoo jooga waxaana dhammaanteen idin leenahay ciid mubaarak
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka odayaal talinaaya ilaahina siiyey isababaale ilaahina siiyey isagaa